magaalada kismaayo xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka jubbaland maalmihii lasoo dhaaf waxaa ka socday howlo kala duwan oo la xidhiidha sharciyada wadamarista gaadiidka noocyadiisa kala duwan ee ka shaqeeya gudaha magaalada ciidamada ammaanka jubbaland ayaa qabanaya gaadiidka aanan u dhammaystirnayn sharciyada wadamarista gaadiidka sida taargada gaariga buugga gaariga warqadda canshuurta iyo leysinka darawalnimada wasaaradda gaadiidka duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland oo ka duulaysa arrimahaasi kala duwan ayaa soo saartay awaamiir horleh oo la xidhiidha sharciyada wadamarista iyadoona ka digtay inaan la aqbali doonin in deegaanada dowlad goboleedka jubbaland laga isticmaalo gaadiid aanan sharcigiisu sax ahayn nooc kasta uu yahay mulkiilayaasha gaadiidka darawalada ama wadayaasha gaadiidka waxaan doonaynaa fariintan inay gaadho insha allah la gaadhsiiyo fariintani waxay u dhigan tahay sidan soo socota waxaa ka reeban in la kaxeeyo ama la wato gaari aan wadan dhammaan dukumiintiyada gaadiidka tusaale ahaan sida taarikada buugga lahaanshaha ama mulkiyadda gaadhiga laysanka darawalka iyo warqadda canshuurta wadamarista qodobka labaad buugga lahaanshaha waa inuu ku qoran yahay qofka gaariga iskale ee mulkiilaha waa inuu gaariga ku qoran yahay waa inay qodobka saddexaad islahaadaan buugga gaadhiga lambarka laangaroonaha taarikada ku xiran gaariga waa inay islahaadaan waxaa la xusuusinayaa cid kasta oo ku guuldarraysata u hoggaansanaanta awaamiirta sare sare ku xusan inay la kulmi doonaan tallaabooyin adag oo waafaqsan sharciga in laga qaado waxaa kaloo fariintan rabnaa inay iyagana gaadho dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda jubbaland anagoo uga mahad celinaynaa shaqada ay maalin iyo habeenba bulshadooda u hayaan si gaara cid kasta oo nala shaqaysa arrimaha gaadiidka waan uga mahad celinaynaa shaqada ay nala hayaan iyo wada shaqaynta ay wasaaradda la leeyihiin waxaan ku dhiirigelinaynaa iyaguna in arrintaa ayna ka daalin oo ay noqoto arrin midho dhasha haddii la yidhaahdo si kastaba ha ahaatee hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli gaadiidleyda kala duwan ee magaalada kismaayo ay ku jiraan diyaargarow ku aadan sidii ay u dhammaystir lahaayeen sharciyada kala duwan ee wadamarista gaadiidka dadweynaha noocyadiisa kala duwan